beeraleydan ku dhaqan tuulooyin hoostaga degmada mahade ayaa sheegay hababka ay kaga hortegi karaan ugxanta ka dillaacday ayaxa ee koronkorada waxayna sheegayaan inuu si garbasimana ugu degayo beerta iyo cawska maadaama uusan biibi karin oo baalalkii weli usoo bixin deegaanadan hoos yimaada tuulada biyocadde ayuu sheegay maxamed cali faarax oo ah beeraley iyo xoolodhaqato inay sameeyeen hababka looga badbaadi karo koronkorada
waa la ilaaliyaa markaa lajeexa laga tilma waa furaan laga maraa markaa dadka waa ilaaliha hadda sudaarumaal ah laba nimay haana halla bari shaqada haloodaha siga lasoo galaa hal mar halla isu dhaasaa inta si daqiiqada kulayaa laakiin ayaa baalki horo oo maanta waraa hore warbixinta kaas yahay halkaana ka cunimo badan halkaan waxau dhaafaya ma garata male hawaa korakorta cunimo badan waxau dhaafaya oo ilaahay abuura ma jiraan kii hore waa duuli jiri asaw saacada saacada halkan ma socahay ilaa baalamaga soo baxiyo owda dhaqaaq koojab koro uma socdoneyntaas cunimo awada laba bilood soo baxana liiriyo saddex bilood waa ku duulaa laba bilood oo joogaa waa soo baxay saddex hadow baa raba duulahaa liiri hadow duula xataa saacado badan soocmaal dhahay waa gaabaya socodkiisa maqaan gaari banda kudaasiinaasimaayoaaaaaamahay amaankeu socaha cawdiwahay amaankeu socaha may waa isgarab kaca waa isgarab kaca sidii shimbirta isgarab kaca ku socdaa adaw sidii awgooda intunu naqa intunu naqa beertan waa tan waa layaha tan waa layaha tan waa layaha gabow le tan waa layaha wax duulaayo male kaas laakiin wuxuu socahaayey jawhar
waxaana weli ka jirta tuulooyin hoos yimaada degmooyinka mahade ay aadan yabaal cadale iyo jowhar inuu fara ba-an ku hayo qaybtii saddexaad ee taasoo saameynta ugu weyne ay tahay koronkorada oo sida shimbirihii iyadu u socota dhibaataysana dhammaan wixii daaq iyo beero kasoo baxay iyadoo aysan jirin sumo tayo leh oo laga hortago balse dadaal ay sameeyeen dadka degan tuulooyinkaasi